mawlido saacaddan aan kula hadlay waxaan joogaa qabuuraha langata warbixintan idin siina waxay tahay jimcihii aan soo dhaafnay ayaa shil wuxuu ka dhacay meel la yidhahda butere kakamega county dhalinyaro soomaaliyeed oo islii ka baxdo kambala u socotay ayaa markay magaaladaas gaareen oo shil qabsaday ee, xaafadda markay gareen ay baabuurka cillad ka yargalay markay xaafadda ku lexdeen tere meel tuulo ah ayaa waxay arkeen caruur iskool u socoto caruurtii ay waceen waxay rabeen inay wax weydiiyaan caruurtii intay carareen ay xaafadii ku noqdeen waalidiintoodii iyo dadkii xaafadda soo kicinayeen dadka caruurta xadayay ayaa halkan joogo la rabay inayna xadaan xaafadii oo dhanaa kusoo duushay intii wax la wareysan lahaa lama wareysan baabuurtii laga soo saaray baabuurkiina waa la gubay ayagana si xun ayaa loo dilay inta arrintaas markay dhacaysay marka waxaa meesha ku geeriyooday saddex qof ay gabadha maanta marxuumadan aasen oo cusub ka mid tahay allaha u naxariiste iyo laba kale darawalkii nin la socday oo madow ah marka saddexdaas way geerida toddobana waa dhaawac waxay yaalaan isbitaal ku yaalo bongoma oo ka tirsan degmadaas kakamega ee buterena tuulada hoosta marka shilkaasaa dhacay shilkaas aan maanta reerkii la tacsiyeenaynay inaan marxuumadda la aasno dhalinyaradii dhaawacahan ilaa haddeer waxay ku jiraan isbitaalka bongoma iyadoo askarta weli ay waardiyeynayso oo looga shakisan yahay weli dacwadii lagu eedeynayay marka arrintaas foosha xun lea dhacday waana ka xunnahay waana u tacsiyeynaynaa eh, familka iyo qoyska ay ka baxday gabadha marxuumadda kuwaas xanuunsan oo dhaawacana waxaan ilaahay ugu barinaa inuu ilaahay dhaawacooda u dhayo annagana haddaan mas-uuliyiinta nahay hawsha waana warka waana soo gaaray wixii awood ah iyo waa isticmaali doonaa si ay dad- dadkaas xanuunsan isbitaalkana looga soo saari lahaa nairobi loo keeni lahaa dacwadaas beenta ah loo oo qorayna loogu tirtiri lahaa dadkii dhibaatadaas geystana eh, shalayba tallaabaan ka qaadnay oo kiambu c i d helicoptersaan tagnay waa wargelinay madaxdii o dhan aan wargelinay isla shalay waa lasoo xirxiray ilaa maanta statementkia la qorayaa marka waxaan rajaynaynaa ayaga laftooda in dadkii dhibkaas dhibaatadaas geystay in maxkamad mar dhow la geyn doono haddii alla shiine maadaama dhacdadaasi baraha bulshada lagu hadalhayay siyaabo kala duwana looga hadlay waxyaaba aad xaqiijiseen si aan dhankaada uga ogaano dadka inta ka baxay toban qof ay ahaayeen oo toddoba ay soomaali yihiin ma sidaas ba toban qof ahne oo labo ah, sideed soomaali tahay sideed sideed Toban.
ayaa soomaali ah sideedaa soomaali ah saddexna way geeriyotay oo mid soomaali tahay toddobada kale soomaalida waa dhaawac oo mid weli dhaawaciisa aad aad iyo aad u daran yahay ilaa haddana istaalka ay ku jiraan waxaa loo haystaa dacwadii eedda beenta ah la, la dul saaray lagu eedeeyey inay dadka caruurta xado ama caruurta ka ganacsada ay yihiin waan ku fahmay waxaa tiri dadkan isliyay ka baxeen butere oo kakameega ka tirsan markay marayaan ayaa ayaa dhibaatadan la kulmeen halkey u jeedeen marka horeba kambalay ka yimaadeen reerahooda iyo familkooda ay soo salaamayeen kambalay ku noqonayeen broseeskii ay ku jireen ee halkaas kambala ayaa loo soo dhejiyey qaar d n a u socdeen qaarna waa usoo baxdayba wixii gabadha hadda marxuumadda leenkeeda uu usoo baxay tikit inay duusho lee u harsaneed laakiin nasiib wanaag godkeeda inta ka qodnaa maysan noqon marka halkaas kambalay u socdeen nairobina ka baxeen dadkan iyaga ah ma dad aad aqoon shakhsiyad u leedaha aniga shiin ahaan aqoon shaksiyad uma lihi laakiin familkii iyo dadka midaan aqoon fa- u leeyahay oo ila soo xiriiray oo ilaa shalay ilaa daraad hawshooda aan ka caawinayay sidii hawsha loogu fududayn lahaa arrinta ay ku jirtaana eh, dadkii dhibkaas geystayna tallaabo looga qaadi lahaa marka dhammaantood nidaamkan dib u dejintay raadinayeen dhammaantood taasay raadinayeen labada eh, inta kale aan soomaalida ahayn maxaa xogoo laga hayaa kulli nidaamkaasay ku wada jireen oo kambalay ka diiwaan gashan yihiin xarada qaxootiga kampala maadaama la faafinayey muuqaalo iyo sawirro ah ee in dadkan la gowracay ama la dilay ee qaab sidee wa- wax loo gaarsiiye dhammaantood intii hal meel laiskugu keenaa wax alla waxay ku dhufan karaan bud iyo faas iyo baangad lala dhacay dadkaas sawiradaas aad aragteen iyo muuqaaladaas waa muuqaalo run ah Ah, gabadha hadda marxuumadda markay askarta soo gaarteen ee isla isbiday askariga ha ku badbaadiya askarigay ku orday iyada markaas kadib aa dadkii ay ku yaaceen oo dhaawac badan soo gaari oo gaarigii gubinaya hataa ay ku dhex dhacday way gubatay Qayb badan marka jirkeeda gabadhan wuu iyada gubtay.
hadda la aasaya iyadana ma meesha dhibaatada ay ka dhacday ku dhimatay mise nairobi meesha dhibaatada ka dhacday ku dhimatay isla markiiba isbitaalka loo sii waday saad sheegtay waxaa tiri dadka kale ee dhaawac ah isbitaalka kakameega haddii ay ku jiraan bongoma bongoma iyagoo ciidamo ay ilaalinayaan maxaa laga ilaalinayaa Ah, waxaa laga ilaalinaya dee waa dad wax lagu soo eedeeyey dacwad oo lagu- looga shakiyey inay ahaayeen dadka caruurta ama Haye.
ka ganacsada marka weli dowladda way xaqiijinaysaa marka ilaa intaan ka xaqiijinayno gabadhan Ay- hadda geeriyootay allah u naxariistay la aasaya ee goormuu qorshuu yahay in la aaso haddeerba godka waa la aasayaa oo aaska wuu ku socdaa